marka hore waa dhowahay waxaana salaamayaa shaqaalaha idaacadda s b c waxaana ugu mahad celinayaa shaqada saaran ay wataan wax hadda dhibihii haddaan kaaga bixiyo magaalada galwa kama dhicin niman caadaystayaal ah oo sharciga dowladda puntland dastuurka dhinaca maray oo hanaankii dadku xurriyadda ay u mari lahaayeen xaqa loogu ogolaa dhinaca maray magac meeluu ku salaysan yahay iyo sharciyad u haystaan la aqoon baa ciidamada ammaanku kadib guddiga nabadgelyadu gaanu gaaray baa xabsiga lasoo dhigay waa garta laakiin de sababta loo xiray maxay ahayd wax go-aan maxkamadeeda oo aada u marteen xarigooda miyaa jiray adeer qof kasta oo faldambiyeed gala oo dastuurka dawladda u taalla dhinac mara xaq wuxuu u leeyahay in lasoo qabto kadibna sharciga la geeyo
waa gartay
sharciga waa la geynayaa insha allahu tacaala saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa dawladda inta uu yeeri doonaa
waa ta dembigay galeen maxaad noogu sheegtay marka guddoomiye dembiga loo xiray dadkan maxay muxuu yahay
waa kugu celinayaa waxay sameeyeen waxaan dastuurka dawladda puntland waafaqsan oo la yidhaahdo madal dastuurkana meelay madal ku qoran tahay ma jirto cid kasta oo sharciga dastuurka puntland u yaalla dhinac madhan ah taasa dambeelo ku tahay waana la qabanaya waa gartay idinku muhiimadiina waxay ahayd inaad madasha iyo dadka ku jiraba xirxirtaan mise dadka siyaasiyiintaabaad gooni u xirayseen
annagu siyaasiyiin ma aanaan xirin siyaasi wuxuu yaqaanaa sharciga siyaasi wuxuu kalsoon yahay dadkiisa siyaasi wuxuu garanayaa ujeeddada dowladda puntland iyo soomaaliya u socoto laakiin kuwa aan u kalsoonayn sharciyadda puntland siyaasaddana hadday soo taagaan aan macno ku yeelanayn laakiin fawdo iyo qas hormuudu ah meelo kale laga soo abaabulayo baanu xirnay oo sharciga jabiyey sharcigaana la geyn doonaa wuxuu ka qabo markaad leedahay meelo kalea siyaasadahooda iyo waxa ay wadaan laga soo abaabulay waxaad uga jeedaan dowladda federaalka aha ka dambaysa
maya anigu dawlad kuma odhan cid alla iyo shabaabka yaa ka dambeeya kuwa shabaabka ayo meelaha ka qaylinaya cid alla iyo ciddii sharciga ka hor timaada oo wixii sharciga uusan qabin marta cid bay gacantaah la leedahay
waa gartay markaad leedahay sharcigii iyo dastuurkii dalka baal mareen sharciga iyo dastuurku miyuusan qabin laftirkiisu in dowladda la dhaliili karo oo meelaha ay ku qaldan tahay iyo meelaha ay ku saxan tahay labadaba la tilmaamo mise waxaad rabtaan un dowladda in la ammaano oo keliya
adeer waxa weeye soomaalidu waxay ku maacmaadaan war magaalo warqadbu ku qoran yahay in dadku hadlaa dowladda ogol laakiin qaabka loo hadlayo waxa weeye dastuurkeenna waxaa ka qoran qofku kooxuhu inay samaysan karaan ulu siyaasadeed si sharciya ay u samaystaan kadibna talada dalka ay ka qaybgelayaan ururo mucaarada iyo kuwo muxafida intaba waddadaasaa dadku ku heshiiyey ummaddu ansixisay waddadaasaa rabaa in la maro waad ogtahay ulu siyaasadeedka u horeeyay waa la furay guddigii doorashooyinkuna waa shaqaynayaa waddada la marayaayo taa weeye wixii kale oo lagu kacaayay waxaan dadka reer puntland ku heshiin oo waxaan dastuurka ku qornayn hadda waxaan sharcigana ku qornayna waa waxa weeye waa dembi in la qabtana xaq bay uleeyihiin waa gartay mid ka mid a mas-uuliyiinta la xiray oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in madaxweynaha puntland uu bixiyey amarka lagu xiray arrintaasu ma jirtaa
waxaan maqli jiray nin daad qaaday xumbo cuskay halka guddi nabadgelyaha ka jira anigaana xukuma amarkana guddiga nabadgelyadaa bixiyey midaaqoda lacag lagaga doondoonayaa madaxweynaha la xiray marka saasaan u gartay inay tahay oo meelo kale lacag lagaga rabo
waa gartay laftirkiinu laakiin qofka xitaa haddii mar uu sameeyo sidaad aaminsantihiin khaladba uu galay waaba haddii uu galay miyaysan jirin in digniin la siiyo qofka oo kale oo la yidhaahdo waxyaabaha noocaan oo kalea ma habboona inaad ka hadashaan ama idinma furna mise marka ugu horreysa go-aanka umaad horey ka qaadataan waan u yeernay waan la kulannay dastuurka waan hor dhignay waxaad ku jirtaan wax sharciga waafaqsan maahan marka koowaad qofku waa khaldami karaa digniin baanu siiyana mar labaad ha u noqonina kadibna waxaa la yidhi haddee hadday laabi meel dhacdo indha waxma arkaan meeshii ay u shaqaynayeen baa middaa u muuqatay way ka baxeen kadibna hadda sharcigaa la geynay mas-uuliyiinta la xiray waxay sheeganayaan in eh, loo geystay eh, jirdil iyo waxyaabo la mida Eh, taas laftirkeeda soo ma aha wax ka baxsan eh, dastuurka iyo qawaaniinta ciidanka laftirkooda inay ku xadgudbaan qof muwaadina eh, eh, shakhsiyan xorriyadiisa inaad geysataan laftirkeeda soo eed kale ama dhibaato kale maaha waa been weeye cid wax u geysatay ma jirto cid shirgaas geshayna ma jirto hadday mas-uuliyiin yihiinna sida mas-uuliyiinta u socon lahaayeen waa waa dambiilayaal sharci ku xadgudba weeye hadda goormaa maxaa idiin qorshaysan marka maxaa idinka qorshaysan goormaa maxkamadda la horkeenaya ilaha baaridu markay baaritaankooda dhamaystaan baa maxkamadda la geynayaa waxaan loo qorshaysay sharciga wuxuu ka qabo inaan la marno low dowlad baanaa sharcigaana ku dhaqanaa sharcigaas waxay ku helaan bay leeyihin haddii alla idin